magaalada muqdisho caasimada soomaaliya iyo gobolada dalka weliba ku furmay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sara kaasoo ee sanadkii tobnaad qaadahayd wasaaradda walbarashada hidaaya taalinta sare dalka sanadkan weliba imtixaanka ku qeybgalahaya arday ku badan saddeed todoba kun oo guud ahaan dalke siduuse sheegay wasiirka walbarashada soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir oo ku hadalay furtaanka imtixaanka wasiirikeena sidoo kale tilmaamay in imtixaanku sanadkan ku duwanyi sanadihii hora waanu ka dadaalan dhiniga tayadiyo ilaaliyowka runtii halkan aad uga mahad celinayaa howlwadeennadii shaqadaa soo qabtay iyo kuwa u taagan maalmaha soo socda ardaydeenna iyo waxaan u rajaynaynaa inay si deggan oo wanaagsan imtixaanka ay ku galaan waxaana ballan qaadaynaa in imtixaanka markii uu dhammaado muddo yar gudahood lagu dhammaystira sixitaankiisa iyadoo runtii sanadkanna aad loo isticmaalay teknolojiyadda iyo qalabka casriga ah ee digitalizationka oo wax badan ka tari kana tari doona ugu dambayntii waalidiinta waxaan u ballanqaadnay iyo ardaydaba in cid allaale iyo ciddii cabasho qabto cabashada la tixgelinaayo oo ay onlineka ku soo gudbin karaan cabashadooda ama ha noqoto imtixaanka iyo sida u dhacay ama ha noqoto natiijada soo bixi doonta dhinishay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdibare oo imtixaanka kadaha furay muqdishona fariinguudan diri dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastooy joogaan inay qayb ka noqdaan imtixaanaadkaas kala shaqeeyaanna wasaaradda loo fududeeyo ardayda iyo howlwadeennada iyo inta ka shaqaynayso oo dhan oo lagu garab istaago ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hay-adaha amniga waxaan rajaynaynaa inay oo la farayaa inay amniga sugaan oo ay suurtogeliyaan bii'ad iyo environment oo ardaygu si deganaansho ah oo nabadah oo kalsooni ku jirto oo imtixaanka ku galo dhiniga kale dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo ardaydii rasashan kumbool kontisyada ardayinka furmi imtixaanka dugsiyada sare dalka walibana imtixaanka maamulka furay wasiirka wasaaradda walbarashada maamulka koonfur galbeed ibraahim ali najaah wuusoona seedana dardaarim waa natiijo faylan rajay ardayda imtixaankan fadheetay maanta waxaa farxad noo ah inaan daahfurno imtixaankii fasalka labay tobnaad ee guud ahaan dalka soomaaliya maanta ka bilowday si gaar ah koonfur galbeed soomaaliya sida faahfaahinta hadda aad ka maqlayseen imtixaankan dowladda koonfur galbeed waxaa uga qaybgalaysa shan kun boqol konton iyo sideed arday kuwaasoo si guud ahaana imtixaanka maanta u wada fadhiistay waxaan u rajaynaynaa biidin illaahi tacaala dhammaantooda inuu imtixaanka ilaahay u fududeeyo ayna ka galaan kaalimaha ugu horeeya natiijada ay mustaqbalkooda ay rabaan iyo riyada ay rabaan inay ka rumeeyaan sidaasa la mid ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada dowladda koonfur galbeed ciidamada amniga ah gaar ahaan kuwa booliska oo runtii shaqo wanaagsan qabtay oo imtixaankan xaqiijiyey in ardayda goob walbo ay joogaan loogu geeyo guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya degmooyinkii deegaanadeedaba sidaasa la mid ahna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah oo iyadana xaqiijisay kaalinteedana ka qaadatay in imtixaankan la wada gaarsiiyo deegaanada dowladda koonfur galbeed sanad dugsiyeedkan maanta waa maalin kale oo taariikhi ah oo guul u leh dhallinyarada dowladda koonfur galbeed gabdhahii wiilalba waxaan leenahay dadaalkii aad soo hayseen afartii sano hadda ugu dambeeyey ayaad maanta ka mirar dhalinaysaan insha allahu tacaala ka dowlad goboleed ahaan anigoo ka wakiila guud ahaan bahda waxbarashada dowladda koonfur galbeed waxaan idin rajaynaynaa horumar guul barwaaqo iyo bashbash inuu imtixaankan uu noogu bilowdo nooguna soo dhammaado haddii aan la idmo waxaan u mahad celinayaa waalidiintii runtii dadaal badan geliyey ardaydan muddadaas sannadaha fara badan inay imtixaankan maanta ay soo gaaraan ay u fariistaan dalka horumaro fara badanna wuu samaynayaa insha allahu tacaala maanta waa furitaankai imtixaanka waxaan rajaynaynaa imtixaankan maanta noo bilowday inuu si wanaagsan ilaahay noogu dhammeeyo oo nabad ah dhammaan ardayda imtixaanka maanta u fadhiisatay ee gobolka shabeellaha hoose gobolka baay gobolka bakool waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar iyo natiijo fiican inay ka helaan imtixaankan insha allahu tacaala imtixaanka wuu noo furan yahay dhinihii kale magaalooyinka laasaanood buuxood leh afmadow iyo ceeldheer weliba sodisdesano kureedlan fadheeday imtixaanka shahaadiga ee qaranka ee qaadahaysa dowladda federaalk ee soomaaliya welibana imtixaankan fadheetay ilaa kun boqol konti afar arday